waxna soo gaaray ma jiro in ala leekaatee dhibtuna waxay tahay dabcan hadda somaliland oo kale dadka baarba usoo ujaareen waa soo raray dadka de hadii lasoo raray dadku waxma wataan waxna lama soo raacin baabuurtun baa laga soo bixiyay qaarkood baan badanaya meelaha qaarkood inkastoo aan hubin inay dad badan yihiin oo yani dadka baabuurta lagu soo raray inta tiradayan uma garanayo laakiin dad waxa wata ma aha oo waxa lasoo raaciyay dadku annaga noo yimaadeen annaga marti noo yihiin annaga ayaan rabaa inaan wixii aan la qaban karo la qabano sidoo kale de galmudug ilkaas oo laga soo hayaa dadku waxama wataan waxna lama iman meelaha keenan wax lasoo raaciyay oo ay wataan oo deeqana ay jirto dad dhibaataysan weeye laakiin dadkooday dhex joogaan soomaaliday dhex joogaan waxa anagu aan qabnayo nala qabayaan dabcan taas taa weeye tan ku saabsan caalamka bishii february ahayd markaan bilownay dayrada gugii hore waxa weeye intaan u aan la gaarin ayay ahayd waxaanu u sheegnay abaartana inay jirto dhacaysana wayna muuqatay fafaalaheedu wax naga soo gaaray inaba lekaati ma ay jiraan aan micno le aan sheegi karo runtii aan oran karo afarta ku fiiqi karo marka waa puntland iyo dadkeeda iyo ehelkeeda iyo wixii kale oo wax ku darsanayo oo soomaali ah way waxa aan aan ku tashanaynaa waxaan meeshaan keennay waa un xoogaa raashi raashida iyo biyo mana aha wax dood kala dadka meesha jooga oo dhan laakiin de awoodaya markay tahay haba ayaanu soconaynaa wixii naga taqdeeladana ilaahay baanu kaashanaynaa marka mudane madaxweyne maxaad odhan lahayd dhanka federaalka iyo dhanka caalamka kaleba maxaad dhihi lahayd oo la xiriira dhanka abaarta iyo taageerada laga sugayey oo la xiriirta dhanka bini aadantinimada ama ha noqoto dalabaadka horey aada u gudbiseen ama xaaladda oo weli aan fari ka qodnayn haddaan deeq eebe aysan imaanin ha noqotee
wallahi hadda maanta waxaan dadkaa kulilahana ma garanayno somaa waa tira war doctor bu ku yaal dadkan iyada xaaladooda ay ku sugan yihiin waa loo sheegay iyadoo qoraalna waa arkeen iyadoo muuqaalna waa arkeen hay-ado caalamiya iyo journalisteer caalamiya iyo idaacado caalamiya yimid iyagaa tabiyey xoolihii oo dhimanayay arkeen dadkii oo gaajaysan bay arkeen ilaa haddana inaan hala ekaatee wax kasoo gaaray oo ma jiraan ama federaal ha noqoto ama ha noqoto caalamka federaalkuna hadda ayagaa isku mashquulsano inta doorashada waxwey kalaa lagu jiraayo umalayna inay federaalka uhayaan abaaro waan maqlaayay dowladda oo tiri saddex milyan oo doolar baan abaara ugu darna laakiin annaga inaba lakaadi wax santi aho naga soo gaaro hal doolar allah ka dhiga ma ay jiraan anigu kulley ogahay xaqiiqadii marka beesha caalamka waa tan kuu sheegay maalin walba waa la hadalaa nasiib darra waxay ahayd markii ugu dambeysay inay yidhaahdaan hadda waa abaar laakiin markii majaaco funding gaarto dadku dhintaan ayaan maybe wax qaban doonaa wax noocaas hadal noocaas waan ka maqlay meelaha qaarkood surfaceka qaarkood marka waxaan ku tashan karna maaha ilaahay baa gacan weyn ilahay baa deedasa bixiya isagaana ka rajeynana wax wanaagsan